barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga maqashaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axada waana labayo labaatanka bisha julaay sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa jacfar kuuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hibada farshaxanka hablaha dhallinyarada ah anu markaan arka xaalad markaa dhacaysa oo dadka u baahan in laga baraarujiyo waxay kusoo dhacaa afkaar kala duwan afkaartaasna waxaan u bedelaa sawir si ay dadka ugu waana qaataan waxyaabaha kaleo igu dhaliya oo mar walba aanan oga hadhin waxa weyaan inaan dareenkay kusoo gudbiyo ama xaalad markaa aan ku jiro aan sawir u bedelo ayaa igu dhaliya marka qayb noloshayda ka mida weeyaan oo dareenada kala duwan aan ku muujiyo
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaan iyaguna ka madhnaan doonin kaalmiya heesaha heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah hadalkaagu way malaq dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshad daran hagaysa garkaya halbowlaha hawaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
israa'il ayaa dalka siiriya ka daadgureeyey qiyaas ahaana siddeed boqol oo ah mutadawiciinta loo yaqaano white helmont iyo qoysaskoogii iyagoo u gudbiyey habeennimadii sabtii dalka jordan islamarkaana ay ku helinayeen amaba ay la socdeen boolis israa'iiliyiin ah iyo weliba gaadiidka qaramada midoobay ciidamada israa'iil ayaa howlwadeennadan wax badbaadiya u yiqiinsaday rayid sida ay ku sheegeen boggooda twitterka waxaanay sheegeen in daadgurayntu ay ku timi codsi ka yimi maraykanka iyo dalal kaloo midooda yuruba iyagoo intaasi ku sii daray in dadkan la geeyay dalka jaarka ah ee dal jaar ah oo israa'iil aanay carabaabin jordan wakaaladda wararka rasmiga ah ee jordan ee betra ayaa sheegtay in dadka suuryaanka ah iyoy joogaan meel xidhan oo dalka jordan gudihiisa waxay sidoo kale sheegeen ama wakaaladdu tilmaantay in dalalka britain germany iyo canada ay aqbaleen inay dibudejin u sameeyaan dadkan muddo saddex bilood gudahooda
wakaaladaha wararka oo soo xiganaya ciidamada dalka ruushka ah ayaa waxa ay sheegeen in ay soo rideen laba diyaaradood oo aanan la garanaynin oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kuwaasoo weerar ku soo qaaday saldhigga milatari ee xamiimiim la yidhaahdo ee dhinaca cirka ee ruushku uu ku leeyahay gudaha dalka suuriya sabtidii iyo axaddan maanta wakaaladda interfakis ayaa waxa ay sheegtay in labadaasi weerar aanay wax khasaare ah oo dhinaca nafta a geysan islamarkaana saldhiggu uu u shaqaynayo sidiisii caadiga ahayd
duur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba halka aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doono hibada farshaxanka hablaha dhallinyarada ah waxaana magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaha iyaga barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxa uu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa hal abuurka aslidda ama beyntinka layidhahdo inta badan way ku yaryihiin haweenku waxaana jira tiro kooban oo ka mid a dhalinyarta da-da yar ee haweenka ee ku shaqeeya xirfadaasi najmo axmed xaashi waxay ka mid tahay inta farakuturiska ah ee sameysa sawiridda ama aslidda ama waxaan loo yaqaano afka qalaad beyntinka waxaan kula kulmay magaalada hargeysa waxay gacanta ku haysaa imikadan oy ka shaqaynaysaa mid ka mida mashaariicda ka socda xarunta dhaqanka ee hargeysa oo ay u sawirayso muuqaalo kala duwan oo ku dhisan hal abuur iyo afkaarba aan marka hore weydiiyo najmo maxaad ka shaqaynaysaa
iminka waxaan ka shaqeynayay looxad ka sheekeynaysa dhirta iyo muhiimada ay leeyihiin ayaan ku sameynaya xarunta dhaqanka qeybta iminka meeting roomka ama qeybtan dadka lagu kulmo kulanka qeybta sare ayaan ku sameynayay najma waxaad iga warantaa marka la yidhaahdo sawirada gacanta wax lagu sawiro inta badan rag baa lagu yaqaanay habluhu aada bay ugu tira yaryihiin goormada adigu hawshan bilowday mase baratay
run ahaantii iskuol umaan gelin oon maan baran laakiin waxaan bilaabay yaraantii ilaa anoo ilaa toddoba jira ayaan howshan bilaabay koley wax badan kamaan sameyn jirin laakiin waxaan sameyn jiray sawiro yaryar oo aan buugaagta iyo ku sawirayo looxaanta iyo qalimaanta iskuolka aan ku dhigto laakiin caadiyan afartii sane u dambeysay ayaan farshaxanka igu bedelay shaqo oon ku shaqaysto oo ka dheeraada shaqooyinkaygii kale waana waxaan aada jecelahay mar walba inaan gacanta ku hayo
haddii ay tahay hibo adu aad u dhalatay oo ilaah ku siiyey waxaa jira waxyaabo badan oo cariya hal abuurka noocaasa ama qofka keena inuu sax u barto waxa uu sawirayo marka laga imaado inay hibo ku ahayd waxyaabaha dhiirigeliyey inaad samayso ee aad ama raadkiisa ku joogtay ama daba socotay maxaa ka mid a walaahi waxaa ka mid a run ahaantii waxaa horta igu dhaliya inaan kusii daba jiro oo dadkana oga faa-iiday waxay tahay waa sidii maaragtay sida hal abuurada kale gabayaaga iyo waxyaabaha waxaa jira waxyaaba kiciya oo kugu dhaliya xaaladda markaa taagan aad kaga hadasho anu markaan arka xaalad markaa dhacaysa oo dadka u baahan in laga baraarujiyo waxaa igu soo dhaca afkaar kala duwan afkaartaasna waxaan u bedelaa sawir si ay dadka ugu waana qaataan waxyaabaha kaleoo igu dhaliya oo mar walba aanan oga harin waxa weyaan inaan dareenkay kusoo gudbiyo ama xaalad markaa aan ku jiro aan sawir u bedelo ayaa igu dhaliya marka qeyb nolosheeda kamida weeyaan oo dareenada kala duwan aan ku muujiyo
macnihii halka suugaanyahanku isagu tixdii ku sheegayo tiraab ku sheegayo qofka qalinka qoraa adigu sawir baad ku muujisaa marka ha runaanti waa sidaa xaaladu
marka laga yimaado in hawshani tay hiba rabbi ku siiyey oo adiga kaa timid dabeeta aad u bedeshay ficil ood samaynayso waxyaabaha inta badan aad sawirto marka dareenka laga yimaado ama shaqooyinkaad qabato maxaa ka mid ah
waxaa kamid a inaan dadka qoraayaasha oo kale ka caawiyo buugaagta inaan galal u sameeyo oo yacni farshaxan ku haboon sheekada buugga uu soo gudbinayo inaan u sameeyo macnihii sawirkan jaldiga hore ama lagu dhejiyo beijka inaan u sameeyo sawiraan waxaa kaloo kamid a buugaagta caruurta oo kale inaan qoro sawiraan ku haboon caruurta maaweelada caruurta oo kale buugaagta dadka qora inaan ka caawiyo inay u helaan sawiro ku haboon sheekooyinkay qorayaan waxaa kaloo kamid a inaa yacni qolooyinkan hay-adaha dadka u sameeya wacyigelinta inaan sawirada wacyigelinta aan u sameeyo waxaa kaloo kamid a inaan sheekooyin aniga lafteeda aan qoray jiraan oo aan sawiro raaciyo marka waxyaabahaas oo dhan baan ka shaqeeya keliya kuma koobni inaan looxadaha sameeyo shaqada intaa la eeg ee ballarhkaaleed qabato marka la eego wakhtiyadii kale marka sidaad u dhinac waddaa waxbarashoo kale ama noloshii kale dhinac socotay iyada sidii labadaas isula jaan qaadaan run ahaantii shaqooyin kaloon qabtaa way jirtaa anigu caafimaadkabaan bartay weliba gaar ahaan kalkaalisanimada oo waa shaqo xirfadan ku shaqaysta weeyaan jaamacadna waan dhiganayay iminka inkastoon yaro xiday architecturekan xitaa dhiganayay waxyaabahaas oo dhan waxay leeyihiin jadwal aan ku socdo oon waqtigayga uu kala qeybiyey waxbarashada shaqada iyo waxyaabahan aan hobiga u leeyahay aan ku shaqeeyo markaa waqtigayga wuu ii kala qeybsan yahay waan wax aan aada u jecelahay inaan waqtigay qeyb kamida ka siiyo farshaxanka najma imse jir baad anigu shan labaatan shan iyo labaatan jir qofka maqlaa ee doonaya inuu isaguna sidaas si lamida hibadiina u sameeyo noloshii kale loo maareeyo taladaad siinaysaa maxay tahay
waxay tahay in qofka barto sida loo maamulo noloshiisa yacni waqtiga waa wax qaaliya oonaad oga faa'iideysan karto waxyaabo kala duwan waanad maamuli kartaa haddaad waqtigaaga aada u sameyso schedule ama jadwal u sameyso wixii aad jeclayd inaad kaga faa'iideysato waxbarashadaadii shaqadaadii xaafadii faamilkii dadkaad jeclayd oad waqti la qaadato waxyaabahaas o dhan waxaan kula talin lahaa qofka inuu time management sameeyo ama waqtiga u maamulo marka laga yimaado sawiradaad ku samayso looxa rinjiga la sameeyo sidoo kale waxaad samaysaa sawiro bugaagta laftooda lagu sawiro halkan imka agteena mid baa yaala waxaan jeclay bal inaad qaarkoodna tusto
waxaweyaan sketch buuggayga weeyaan ama buugga rafka aan kufikradaha aan kusii sameeyo intaanan looxad u gudbin markaas sawirada ku yaala imka waxaa kamid a sawirkan aan kaga hadlay facebooka maalin dhaweyd waxaa igu dhaliyey markan facebook sidaa u furay ayaa waxaan arkay qof qof kala caayaya qof qof kale inkaaraya qof qof kale waxaan ku sheegaya qof qabyaalada kaga sheekeynaya marka facebookii baa waxaan ka dhigay meel loosoo matag loosoo matag tago qof walba calooshiisa ku faaruqiyo wuxuu hayo marka iminka sawirka waxaa ka muuqda afar qof oo xarafkii fa-da ama facebooka castaanta u ahaa ku foorara qof waliba uu matagayaa waxaad moodaa inuu wax kasta calooshiisa ku jiray soo saarayo marka dulucdu maxay tahay marka duluucdu waxay tahay in dadkii xigmadii ka guurtay facebookana uu qof waliba wax kasta niyadiisu ku hayo uu kusii daayo hadday qof uu cadhaysan yahay noqoto haddii noqoto qofu jecelyaha haddii noqoto wuxuu dunidu ku arkay haddii noqoto kubadu soo daawaday wax waliba uu qalbiga ku hayo awal dadku way qarsan jireen laakiin iminka waxay noqotay meel ay qof waliba uu kaga hadlo sida inaan la arkayn oo kale ama aan la maqlayn macnii looma aaba yeelayo loolma looma meeldayayo looma meeldayaya hadalkii looma fiirsanayo waa la isku caynaya waa la isku dhaawacaya dad kale sharaftooda xitaa wax lagu yeelaya marka waxaan ka hadlaya facebook inuu noqdo meel loosoo calool faaruqin tago macnihii waa la qalad isticmaalay waa la qalad isticmaalay ha sidaas oo la jeeday waay maxaa kale ka mid ah sawirada way badan yihiin baryaha inta facebooka aada ugu kacsanaa sawirkan baa ka mid a social media gabi ahaanteed waan ku kacsanahay waayo waxaan dareemay inay wax useless tahay inta badan dadka sida u isticmaalaan markaan eegay sawirkan wuxuu muujinayaa dad fara badan oo kuraasi ku fadhiyo oo maskaxdii lagala wada bax lagala wada baxay waxa weeye halkaana waxaa taagan maskaxdii oo la daldalayo maskaxdii u daldalan tahayba waa la daldalayay laba askari baa agtaan labada askarin waa moobilo waana smartphonekii ha waxaan deldelay gacanta ku haya waa labadii waa telefono moobilada smartphoneka ahaa waxay daldalayaan maskaxdii dadka gebi ahaantoodna waa laga saaray maskaxdii macnaheedu ta marka halkaa dambena waxaa ka muuqda social media noocyadeeda kala duwan sida twitterka instagramka snapchatka astaamahoodii astaamahoodii oo buugaagti cilmiga daadinaya oo god ku guraya waxay u taagan yihiin markaa qofkii in maskaxdiisii lagu deldelay social mediahi deldelay telefoonadii cilmi cilmigiina iyo wax akhriskii in la dabar jarayo oo social media dabar jarayo ha sida facebook iyo twitterkii iyo noocyada kala duwan ee social media dadka isticmaalaan ama baraha bulshada najmaad uma isticmaashaa social media waan isticmaalaa laakiin marka waxaan aada u isticmaalaan dadka baraarujinayo mararka kale ma isticmaalo marka macnaheed waxa weeyaan cid waliba sida qaldan uma isticmaashay waxaa jira in kale oo iyaduna fahamsan in kaloo aada u fahamsan oo qoraalo wanaagsan dadka xotar ay kusoo gudbiyaa ama sawiro ha noqoto ama waxyaabo dadka u faa-iideynaya kusoo gudbiya way jiraan laakiin aad bay u yaryihiin marka soomaalida loo eego marka sawiraanta way fara badan yihiin way kala noocyo badan yihiin marka waxyaaba badan bay sheegaysaa ay kamid yihiin iminka inaan waxbarasho tegaysa oo labisan aan ku dhiirigelinaya in hablaha waxbarashadooda aada loo taageero sawirkan oo kale waxaa iiga muuqda halkan dhismayaal dhismaha hoostiisa caga badan baa kasoo muuqda dad baa hoostooda cagaha kusii hoos jiriya kabaha bal muxuu kusaabsan yahay sawirkan waxaan ugu talagalay dadka masaakiinta iyo dadka taajiriinta ee wada magaalada haysta ee la wareega ganacsiga wadanka waxaan yacni kasoo qaaday fooqa qaadhaa dheer ee quruxda badan leh ee wadankii dhismahan ka socda ee horumarkan iyo waxaan aad arkasi ka socda haddana dad ayay caqabad weyn ku tahay gaar ahaan dadka masaakiinta sicir barar bay ku keeneen oo ganacsigoodii bay qaaliyeeyeen qofkiina markaa waxyaabaha uu u baahan yahay ma iibsan karayo marka cagahaasi fooqyada ay ku taagan yihiin dadka ku taagan yihiin waxa weeyaan dadkii masaakiinta ahaa ee garabraratada ahaa hooyooyinkii wadooyinka wax ku iibinayay masaakiintii ayaa ayaan ka dhigay dadkaa lagu taagan yahay marka waxa weeyaan dhismayaasha quruxda badan le cagahay ku joogaan waxa weeyaan waxa kusii hoos noolo ku jira dabaqad kaloo dadkiia oo masaakiina oo u baahan in yani ay hoos u eegaan marka waa dabaqadaha nolosha kala tegey dawaqadaha nolosha aada u kala tegay gaar ahaan hargeysa marka la eego ayay ka hadlayaa sawirkani waan arkayaa way badan yihiin sawiro badan baad sawirtay markaad sawirada noocana sawirto iminka xarunta dhaqankaad ka shaqaynaysaa waa hawl aad xarunta u hayso laakiin markaad sawirada noocana aragtida intaad buuggan ku sawirto hadhowna aada looxi ku sawirto isagoo ranjiya halkaad ku bandhigtaa mase la iibsada
hore maasan bandhigi jirin anunbaa kaydsan jiray laakiin mar baa jirtay xarunta dhaqankan kusoo bandhigay bandhigigii horeeya aad galeria aan kusoo bandhigay oo aada loo iibsaday runtii dad fara badanna iibsadeen aada nooga heleen laakiin inta badan anaa kaydsada qaarna waan keenaa xarunta lagu iibsada xaruntana waan keenaayo dadku way soo booqdaan way iibsadaan
markaynu shaqadaada halkaa in yar ku yar hakinoo aynu hore u dhaafno nolosha wax kastoo tallaabo kastoo la qaado caqabad bay leedahay marka la yidhaahdo inan ama gabadh baa da-yarabaa sawiro samaynaysa gacanta ku samaynaysa kolley howlaha ka hor imanaya caqabadii ma yara intaad shaqadan waday ama dadka intay dibadda aad usoo saartay ama aad hoosba usawireysay maxaa caqabada ka hor yimi Aan walaahi caqabadaha xagga bulshada caqabaduhu way fara badan yihiin waxaa kamid a bulshada inay ku odhanayso waxyaabo kaloo barato oo fara badan baa jira maxaad eh, waxaan ka daba joogtaa ood ka falaysaa wax badan oo faa'iidaa kuuma lahan dad xunxun baad baranaysaa waxyaaba noocaas ay igu yidhaahdaan Een, ina xataa xaafadihii reerihii ay kaa hor imaanayaan ka odhanaya waxaan wax ku wanaagsan maahan inanna waa tahay iska daa Een, wax kaloo kamid a xataa dadki inay kugu soo ururayaan hadhowna ay kula yaabayaan ay odhanayaan maxay sameynaysaa waa maxay maxay waxaanay wadaa marka caqabado aad caqabado kaloo fara badan bay jiraan oo aad u fara badan laakiinse caqabad waliba waxay ii yeeshaa ad adayg iyo kalsooni ayay igelisaa marka uma joojiyo ee waxyaabaha caqabadaha Aan- ma jirtaa eh, markaad shaqadan wado kolley dee keligaas kuma filnid waxaad u baahanaysaa garab waxaad u baahanaysaa cid ku garab istaagta Aan, ma jirtaa kaalmo marka aad bulshada ka heshaa Eh, mise waxa keliya xaggooda kaaga soo noqdaa waa niyad jabino runtii niyad jabin maaha inta badan dadka aad bay ii taageersan yihiin oo intaa horuu soco wax fiican baa wadaa way iga odhanayaan ee, way taageerayaan Een, inta badan laakiin ana- ani- aniga isku filan oo qofna inta badan taageero ma weydiisto Een, dadka anigoo kala wax sawira wax badan baan ka faa'iidaystaa An- aniga lafteeda dadaan sii baro way jiraan marka dadka igu hareereysan inta badan waa dadka aan isku xirfada nahay Een, wax badanna aan ka faa'iidaa bulshada lafteeda aad bay ugu faraxdaayeen runta way igu taageertaa waxay yidhahdaan halkaa ka sii wad waad fiican tahay dadaalka sii wad in yaroo xibina way jirtaa inta fiican baase ka badan
iminka sawirkii u dambeeyaad sharaxaysay wuxuu ahaa danyarta Een, noloshii markaad eegtana way kala duwan tahay sida aad hore u tilmaantay abwaanka ama qofka tixda curiya qofka qoraaga ah ee tiraabta qora iyo idinku waa waxyihii baad tihiin hal abuurka Een, ma ku bandhigtaa inta badan ama ma tahay codka codlaawaha ee danyarta suuqa joogta ama baahan ama hooyada aan awoodi karaynin noloshii ubadka inay la tacaasho arrimahaasi shaqadaada qeyb noocmaa bay ku leeyihin runtii way ku leeyihiin oo waxaa jirta iminka beejkayga inaan een, sameeyo sawiro wa- gaar ahaan hooyooyinka dhibaataysan aad baan u sawiraa oo anu aad baan u jeclahay mar walba inaan kusoo celceliyo codkooda si loo maqlo sawiraan baa jira aan hooyooyinka dhibaataysan ka sameeyey oon xataa qoraalo raaciyey oon kaga sheekeynaya xaaladda ay ku jiraan marka beejkayga kusoo bandhigaa inta badan waanan jecelahay mar walba qofka dhibaataysan inaan u hadlo Een, bulshada dadka waalwaalan oo kale dadka caruurta agoomaha dadka hooyooyinka gidaarada fadhiya een, ama caanaha iibinaya ama dhibaatada badan caruurtooda u maraya waxyaabahaasoo dhan aad baan uga hadla xataa qaadka waan ka hadlaa iyo dhibaatada bulshadu leeyahay marka inta badan way jiraan Een, sawiradeeda waxay u badan yihiin ba inta badan een, wacyigelinta Een, dadka ka wacyigelinayo
Een, qof dhalinyara baa tahay saad ii sheegtay daadaadu shan iyo labaatan sano Een, runtii wakti badan baa harsan haddii rabbi daayo Een, dhalinyar badan oo kale waxaa jirta daadaada ah ama kulagada ah oo waxyaabo badan oo kale ee noloshii ku mashquulsan rag iyo dumarba wiilaliyo gabdhaba qaarkood baa tahriib hadal haya qaarkood baa horow galay qolaa si kale iyo maareyn kaloo nololeed halkay ka geli lahaayeen howlo kale ku mashquulsan oo aan faa'iido lahayn inaha markaad ka timaado ama eh, markaad dhammaantood u fiirsato oo maxay tahay fariinta ama taladaad u haysaa
runaanta talada weyn eenu hayaa waxay tahay dhulkeena waxyaabo badan baa ka banaan oo fursado fara badan baa yaala oo qofka uu maaragtay loo daba istaagi karo oo looga dambeyn karo Een, just waxay u baahan yihiin dadku inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan ay yidhaahdaan maxaan dalka kusoo kordhin karaa maxaan kaga caawin karaa maaha keliya inaad ku fikirto waxaad baratay sideen u shaqogelin karaa waa inaad waxyaabo badan oo adu isbartay aad dadka ugu shaqaysaa Een, bulshadaadana aad ka dhex muuqataa adoon meel kala tegin adigu waa inaad noqotaa qofkii dhisi lahaa dalkan iyo dadka
aada iyo aad baad umahadsan tahay Eh, taasi waxay ahayd najmo axmed xaashi waa hal abuur eh, dareenkeeda ku muujisa inta badan sawirka gacanta ama bayntinka ama aslidaba la yidhaahdo af soomaaliga islamarkaana ku shaqaysa wakhtiyada qaarkood waxaan kula kulmay magaalada hargeysa gaar ahaan wakhtigan oo shaqo ka waday xarunta dhaqanka ee hargeysa oo sawiro badan u sameynaysay dhegaystayalintan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya nabadgeliyo
waa hagaaga dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka toddobaadlaha ahaa ee hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan magaalada hargeysa noogu soo diyaariya waryahayaga barkhad maxamuud kaariye mar kale dhegaystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo wararka ugu dambeeya waxaa la diyaara nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid shirwac aan ku horeyna ee tababarayaasha iyo saraakiisha dhinaca isboortiga qaaradda afrika gaar ahaan shantii waddan ee qaaradda sanadkan u matashay ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay ruushka ayuu maanta shirweyne uga furmay magaalada rabacda ee dalka morocco shirkan ayay dalalka afrika uga arrinsanayaan sababihii keenay in dhammaan shantii dal ee afrika u matashay koobka adduunka ay ku soo haraan wareega koowaad xulalka masar morocco tunisiya nigeria iyo senegal ayaa dhammaantood gaari waayay wareeggii lix iyo tobanka waxay ahayd markii ugu horreysay oo uu xul afrikaan ah gaari waayo wareegga labaad ee koobka adduunka tan iyo ciyaarihii adduunka ee sanadka kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii lagu qabtay dalka sbain shirkan oo lasoo gebagabayn doono berri oo isniin ah ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay haleeyadii hore ee kubadda cagta afrika qaarkood laacibkii hore ee dalka nigeria emmanuel amonike oo qayb oo ah hadda xubin ka tirsan guddiga farsamada fifa ayaa sheegay in afrika ay u baahan tahay inay horumariso dhallinyarada mustaqbalka leh haddii kalena ay afrikaanku ku jiri doonaan riyadooda ah inay mar uun ku guulaysan doonaan koobka adduunka dhinaca kalena xidiga xulka kubadda cagta brazil neymar ayaa markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay tan iyo markii ay ka hareen koobkii adduunka ee bishan lagu soo gebagabeeyey dalka ruushiya brazil ayaa ku hartay wareegga sideedda kadib markii ay laba gool iyo gool ku khasaartay kooxda qaranka belgium neymar ayaa sheegay in uu la murugsanaa guuldarradaasi aadna uga xanuunsaday balse ay hadda dhaaftay murugadii uu qabay dhinaca kale wax uu meesha ka saaray warar la isla dhex marayay maalmahan oo sheegayay in uu ku sii jeedo kooxda real madrid neymar ayaa u ciyaara kooxda b s g ee dalka faransa waana laacibka ugu qaalisan dunida kubadda cagta xil ciyaareedka lasoo dhaafay waxa uu b s g u dhaliyey siddeed iyo labaatan gool kadib markii uu laba boqol laba iyo labaatan milyan oo yuuro uu kaga soo wareegay kooxda barcelona xagaagii hore wararka talyaaniga iyo suuqa kale iibsiga kooxda yuventus ayaa caddaysay in ay iibin doonto ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee gonzalo higuain waxaana ay sheegtay in ay madaxiisa dul dhigtay lixdan milyan oo yuuro wargeysyada talyaaniga ayaa maanta ku waramay in kooxdii ugu horreysay ee dalab u dirtay ay noqotay kooxda milan agaasimaha cusub ee kooxdaasi leonardo ayaa la filayaa in uu u dilo dalab ciyaaryahankani kooxda yuve ayaa ku qasban inay laacibkan iibiso kadib markii ay boqol milyan oo yuuro ay dhowaan kusoo iibsatay ciyaaryahan christiano ronaldo dhanka kalena kooxda kubadda cagta inter milan ayaa waxa ay aad u baadagoobaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda bayer munik arturo fidal ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay inuu ka tegi doono kooxda bayan kadib markii uu ku sugnaa saddex sano laacibkan ayaa waxa uu ku biiray bayer munik saddex sano ka hor isaga oo horey ugu ciyaari jiray kooxda yuventus ee dalkaasi talyaaniga laakiin inter ayaa la leeyahay waxay u baahan tahay inay iibiso hal ciyaaryahan si ay u ururiso lacag dhan soddon milyan oo yuuro oo ay ku doonayso kooxda kubadda cagta ee bayer munik ugu dambeyntiina kooxda ac milan ayaa fasaxday kabtankoodii hore ricardo montalivo kadib markii ay shalay ku dhawaaqday liiska ciyaaryahanadeeda ee ay la soo shartegi doonto xilli ciyaareedkan ciyaaryahan montalivo ayaa waxa uu qaban doonaa baa la yidhi kooxdiisii hore ee atalanta lama shaacin sababaha keenay balse waxaa la sheegay in milan ay doonayso in ay xoojiso dhinaca khadka dhexe ee ciyaaryahanadeeda dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaanad ku dhegeysaneyseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantoo idinka imanaya washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa maxamed b k iyo heestii inan yahay adaan ka hela
inayahayadan ka hela kuuxa weynahayo inayahay adan adan kulahaya kuna heelano inayahayada iga hantihanka fedhe inayahayadan ka hela kuuxa weynahayo inayahay adan adan kulahaya kuna heelano inayahayada iga hantihanka fedhe adigaan hurdada kaaga go'ay haka hiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye hadan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede adigaan hurdada kaaga go'ay haka hiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshad daren hagaysaa garkaya halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacaylba ii haye hindayga baano hindayga baano hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshad daren hagaysaa garkaya halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacaylba ii haye hindayga baano hindayga baano
hadalkaaga waay malab dawiyo timirtii doocaane waa codka fanaanka maxamed siciid cabdi b k dhegaystayaal idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa jacfar kukaya anigoo cabdixakiin shuruuc iyo guud ahaan baada v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
abela halmaashay iyo dabaxsan dabaxsan haybadiyo xanaa hooyo ku aroortay ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga habsaday si durugsan hood iyo aqoon abbe la halmaashay iyo dabaxsan dabaxsan haybadiyo xanaa hooyo ku aroortay ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga haybsaday himaalkaaga goortaan dersayeen ubati qiimeeyey ee aan kor iyo hoosu dayey eedha quruxdaada ayaan ku hoggaansamay sidii bacadla heeriyaysan Malkaga gortan dersey